tababarkan ka saabsan aysadana la tacaalo ama landamiyo goobaha daabkuusgu kaw iyo weliba magaalada garowe caasimada puntland lahanka gabagabeeyey hano kumude ciidanka dabdamiska magaalada tababarkan waayo ciidanka dabdamiska oo qaadaya wadila masbuwe iyo weliba lakabaraya duruusa asaasinge haansar wiliba haandhehe ee dhinagi weliba dabdamiska si un badbaadiyaan shacabka deegaanka cabdifataah iimaan xuseen oe madaqeybeedka dabdamiska degmada garowe oo ku hadlay tababarka lasi ciidanka dabdamiska iyo tilmaamay muhiimadiisa ay ugu horeyso sidii aan u xakamayn lahayn daba ka dhaca uga hortegi lahayn u badbaadin lahayn hantida madaxreer puntland gaar ahaan caasimada garowe haddii ay noqon lahayd naf iyo maalba sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan tababarkan sii wadno noogu hormud noogu yihiin oo ay naga garab siinayaan maamulkeena degmada oo ugu horeeya maalinka caasimadda geedii run ahaantii waa tababar loo baahnaa waqtigiisina yimi waxaan rajaynaynaa in meesha nolo kasii wado maaha tababarkii ugu horreeyay hadda aan qaadano tababaro badan hore usoo qaadanay baa jira laakiin kan muhiimad gooniya ayuu noo yahay bulshada waxaan ka codsanaynaa inay markii dabdhaco ay aagga ka fogaadaan waddada noo banneeyaan oo noo furaan waxa ugu badan ee aan ugu daran waxa weeye waa waddooyinka oo caqabado kala kulanno caqabadahaas waxa ugu badan bajaajta iyo gawaarida bulshada waxaan u sheegaynaa mar allaale markay maqlaan hoonka gaariga emergency weeye waxaan badbaadinaynaa naf waxaan badbaadinaynaa maal inay waddada noo furaan tababarkan waxaan ka faa'iidnay run ahaantii waxaan hadda kusoo koobi karin halkan sidaa indhihiina ku aragteen maanta oo meeshan waxa quruxda badan ka socday waxaan rajaynaynaa bulshada garowe waajibka ay nagu leedahay aan ka soo baxno sidoo kale injineer maxamuud yuusuf muuse oo ay tababare dabdamiska degmada garowe idinishey ku hadil isoona kabaaqi in lagu shaqeey kuursadowka dabka madaxda dabdamiska iyo dhallinyada dabdamiska waxay u dhabar adeegeen muddo ku dhow laba wiig inay qaataan dabdamis ah nooca hadda socda ama afka qalaan lagu yidhaahdo advanced fire fighting oo ay ku qaateen duruus fara badan oo kuwa asaaska ah kuwa dhexe iyo kuwa saraba alxamdulilah rabbicaan waa ku guulaysanay dabdamiskaas wax badan bay dhallinyarada ogaadeen maanta waxaan qabaa imtixaanka haddii lahaydno khamiistaa la qaadaya soo socota bisha febr janaayo ay tahay soddon inay boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan ay ku baasayaan maxaa yeelay su-aalaha aan weydiiyey barrina qaar badan baan weydiinaya haddii ilaahay mo si fiican bay u garanayaan waana ka jawaabayaan dabdamisku waa nolosha asaasigeeda guri kasta oo maanta puntland ku yaalla garowa keliya maahan waa taabanayaa dabdamisku guryaha dhangaasba inta badan wax lagu karsadaa ama dhuxul waa dabkiiyo sidiisi u nool oo caadiya stateku ugu lacagta badnaa oo dadka maalqabeenka ay deganaayeen california maanta waa gubanaya dabkiina waa la debin waaye innagana waxaa loo baahan yahay in baabuur badan dubi laga keeno qalabka la keeno aynu u diyaargarowno meel kasta caasimadda difaacanno gaalkacyo difaacanno garaca difaacanno boose difaacanno qarna difaacanno ilaahay waxaan filayaa ilahay idankiis inaynu maarata ka guulaysan doono dabka ilaahay dabayl badan iyo bilo badan waddanku ma leh hase ahaatee dabku waa wax khatar oo u baahan in laiska dahadisha laiska ilaaliyo si kasaba mee tababarkiin koraya lanqowda ciidanka dabdamiska degmada garoowe